waxaa goordhoweyd la daabacay warbixintii baaritaanka uu sameeyey dacwad oogaha robert muller oo ku saabsanayd faragelinta lagu eedeeyey ruushka in ay farageliyeen doorashadii labada kun lix iyo tobankii warbixinta ayaa waxay eegaysay laba qodob oo waaweynaa oo kale ah in ololihii trump uu gacansaar la sameeyey ruushka si faragelin loogu sameeyo doorashada iyo in madaxweyne trump uu isurtaag ku sameeyey cadaaladda haddaba warbixintaasi waxaa inoo falanqaynayo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira minneabolis sharci yaqaan brofesor cabdiwaaxid cusmaan qalinle brofesor cabdiwaaxid warbixinta robert muller ee la daabacay markaad noo soo koobto gunaanadkeedu muxuu yahay
waa mahadsan tahay weli waa akhristeedii baan ku guda jiraa oo iyada oo dhan weli hadalhaynteedii baa socota laakiin guud ahaan waxa weeye in ay soo baxday in wasaaradda cadaaladdu ay ku qanacsan tahay in madaxweynaha madaxweyne trump iyo ololihiisii laba kun iyo lix iyo tobankii aanay wax wada shaqayn ah ama howlgala aanay la yeelan ruushka faragelintii uu ku sameeyey sida ay sheegeen doorashooyinka maraykanka marka waa runtii waxaa la odhan karaa guud ahaan waa guul usoo hoyatay madaxweyne trump oo looga cabsi qabay in lagu helo kow inuu ruushka si toosa ula shaqeeyey faragelintii uu ku sameeyey ruushka doorashooyinka maraykanka iyo in uu hor istaagay cadaaladda oo ahayd arrin labaad oo in badan aada iyo aada loogu tuunsanaa madaxweyne trump inuu faragelin si toosa ugu sameeyey baaritaankan laftiisa marka guud ahaan waxaan odhan karaa madaxweyne trump maanta maalin aada iyo aada siyaasadaad ugu fiican bay ahayd robert muller waxa uu qoray warbixintiisa inaanu go-aan ka gaari karaynin madaxweyne trump in uu dembi gelay iyo in kaleeto marka ay noqoto qodobka isurtaagga cadaaladda bal taasi si weyn noogu sharax maxay uga dhigan tahay robert muller
sideedaba dembiyada nooca loo yaqaan horistaagga cadaaladda iyo faragelinta baaritaan sharci ah waa arrimaha keeni kara in madaxweynaha kursiga loo xataa madaxtooyada looga qaado oo laga xayuubin kara xilka madaxwey madaxweynenimada marka dembigaasi wuxuu ahaa dembi aada iyo aad dadku ay u u filayeen in lagu heli karo madaxweyne trump sababtoo ah madaxweyne trump si aad og tahay si toosa ayuu u cambaarayn jiray oo si joogta a buu aada iyo aada ugu cambaarayn jiray doorasho baaritaankan socda marka sidoo kale waxaa la islahaa kaxayuubintii xilka uu ka xayuubiyey ninkii hore haysan jiray f b i da oo loo arkayay inay ahayd is-hortaag iyada lafteedu inay arrimahaas oo kale keeni karaan in madaxweynaha lagu helo dembigaas marka sideedabana sharci ahaan dembiga is-hortaagga waxaa loo baahan yahay in la helo qofku inuu qorshe dejiyey uu ku hor istaagayo cadaaladda taasna waxay u baahan tahay caddeymo aada iyo aada u adag marka inkasta oo sharci ahaan aan lagu helin sida uu muller uu sheegay riboortkiisa aanu caddaymo ku filan haynin inuu maxkamad hor keeno in madaxweyne trump uu ishortaagay baaritaanka iyo cadaaladda waxa waxa u bannaan congaresska oo iyagu ka duwan inay runtii iyagu xilka xayuubin hadday rabaan inay ku sameeyaan madaxweyne trump inay isticmaalaan caddaymahaas laftooda sababtoo ah qaabka maxkamadda u shaqayso markay dembi baarayso ama arrin eedayn la hor keeno iyo marka baarlamaanku congressku qaabka uu arrimaha baaritaanka u sameeyo waa ay kala duwan yihiin caddaymaha loo baahan yahayna waa ay kala xoog badan yihiin oo looma baahna caddaymo aada u xoog badan markay noqoto xagga congaresska maxkamaddase waxaa loo baahan yahay caddaymo lagu qancin karo dad xeer beegti ah ama lagu fulin karo sharciga waktigaas qoran sidaa awgeed robert muller isagu wuxuu sheegay caddayn uu maxkamad la hortaga ma hayo laakiin wuxuu arrintaa aad moodaa inuu uga tegey congaresku inuu wixii hawl ah arrintaa uu dabagal kusii samayn karo iyo xilka xayuubin inay u furan tahay ayuu sheegay daabacadda warbixinta ma halkaas ay kusoo afjarmaysaa doodii ku saabsaneed habdhaqanka madaxweyne trump
sharci ahaan waxaad moodaa inay gebagabowday oo loogama cabsi qabo hadda in madaxweyne trump arrintii xagga ruushka gaar ahaan in uu la shaqeeyey oo uu kala shaqeeyey faragelinta doorashada arrintaa lagu tuhmayay inay gebagabowday baad moodaa laakiin sida ka muuqata warbixintan la daabacay lafteeda ilaa afar iyo toban baaritaano ayuu u kala diray qaybo kala duwan oo xeer ilaaliyayaasha gobolada ka howlgala ee federaaliga ah sidoo kale waxaad og tahay inay socdaan baaritaano aada iyo aada u xoog badan oo qeybta new york ee federaalka ka socda oo la baarayo madaxweyne trump faragelino kale oo uu sameeyey oo ku saabsan lacago uu dad gabdho iyo haween isaga xiriir lahaa siiyey sidoo kale waxaa baaritaan ku socdaa ganacsigiisa oo lagu tuunsan yahay in uu sameeyey waxyaabo ismaandhaaf waxyaabo badan oo is-hoosmarin ah oo oo uu ku jebiyey sharciyada xagga dhaqaalaha sidoo kale baaritaan wuxuu ku socdaa hay-ado kale oo isaga hoos yimaad marka baaritaankii madaxweyne trump ku socday ma gebagaboobin markay noqoto dhinacyo kale laakiin arrintii loo magacaabay buller ee baaritaankani ku saabsanaa ee ahayd madaxweyne trump cadaaladda ma hor istaagay ruushka si toosa ma ugala shaqeeyey in lasoo doorto oo faragelin lagu sameeyo doorashada maraykanka arrintaasi waxaad moodaa sharci ahaan inay gebagabowday laakiin siyaasad ahaan fari kama qodna caawa maanta unbay bilaabatay sababtoo ah dimuqraadigu hadda waxay bilaabi doonaan inay arrintaa aada iyo aada riboortka loo akriyo kelmad kastoo qoran iyo layn kastaba la kor istaago waxay yeeli doonaanna waxay ku xiran tahay shacabku sida uu u arko marka uu si fiican uga bogto ee uu akriyo riboortka maanta la daabacay marka dagaalkii siyaasadeed maanta ayuu bilowday waxaad moodaa laakiin sharci ahaan in madaxweyne trump arrintaasi aanay ay halkaa kaga eg tahay baad moodaa run ahaantiina guul bay u tahay isaga sababtoo ah doorashadii laba kun iyo labaatanka ayaa la isku diyaarinaya hadda
markaad fiiriso profesore xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socota maxay uga dhigan tahay arrintan
runtii dhabarjo bay ku tahay siyaasad ahaan waayo xisbiga dimuqraadiga waxyaabaha ugu badan ee ay sugayeen waxaa ka mid ahaa inay helaan eedeyn toos ah oo iyo cadaymo cadcad oo culus oo lagu helo madaxweyne trump doorashadiisuba inaanay ahayd mid sharci ah oo ay ahayd mu'aamarad ruushku sameeyey oo madaxweyne trump lagu soo saaray dadka isaga howlwadeennada ahaa ee ololihiisa ka shaqaynayena ay ahaayeen dad ruushka gacan saar la leh dimuqraadigu inay arrin noocaasa ku aada iyo aada madaxweynaha ugu eedeeyaan bay jeclaayeen ruboodkan maanta iyo warbixintan la daawacayna ay runtii gebagabadeedu noocaas noqoto waxaad moodaa arrintaasi inaanay arrin u suurtooday ahayn dimuqraadigu markaa runtii aada iyo aad bay ugu adkaanaysaa inay madaxweynaha ku eedeeyaan inuu si sharci darraa ku yimid oo ruushku nin uu keensaday meesha uu yahay waxa laakiin iyadna mudan in la xuso madaxweyne trump isagu arrintan si weyn buu uga faa'iidaysan doonaa oo waxa weeye aada iyo aad buu u buunbuunin doonaa wuxuu caan ku yahay run iyo beenba ha ahaatee wax alla wixii afkiisaa kasoo bixi kara inuu sheego oo uu buunbuuniyo wax ilaa haddadanba waxaan arkayay isagoo qoraya in maanta ay hawshii dhammaatay oo wax dambe aanay harin isaga laftiisu ku uu ku geli doonaa ololaha doorashada marka arrintani waxay uga dhigan tahay dimuqraadiga dabarjab siyaasadeed madaxweyne trumpna aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado laba kun iyo labaatanka sababtoo a dhaqaalihiina wuu fiican yahay daa waxa ugu badaneed moodeysa inuu culayska saarayey madaxweynenimadiisa yareynayeyna jaaniska ama fursadda uu kusoo laaban karo waxaad moodeysay arrintan baaritankanay ahayd tiina maanta haddii ay ka gebagabowday waxaad moodaa dimuqraadiga shaqo aada u culus baa u taala si ay ugu guuleystaan doorashada labada kun iyo labaatanka mahadsanid sharciyaqaan profesor cabdiwaaxid cusmaan qalinleh oo ku sugan minneabolis ayuu kaasi ahaa oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray